halkan aan ku sugannahay waa saldhigga degmada warta nabadda oo howlgal ay galeen ciidanka ciidanka xasilinta ama ciidanka sugidda amniga caasimadda ay ku soo qabteen hubkan hortiina yaalo iyo rag ka mid ah qaarkii watay abaara maqrib afurkii markii ay ahayd ay ku soo qabteen degmada waaxdeeda xamar bile laba nin oo hubaysnaay labadii mid ka midana la qabtay mid ka midana hubkiisii uu tuuray ilaa haddana ciidankii ay ku raad joogaan sidaas darteed waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo ciidanka sugidda amniga caasimadda shaqada wanaagsan ay ka wadaan shaqada wanaagsan ee hagar la-aanta ay ka wadaan guud ahaan caasimadda taasoo suurtagal suurtagal ka dhigi doonta insha allah amniga guud ee magaalada inuu noqdo sidii loo baahnayo
runtiina amniga wuxuu ku jiraa shacabka haddii aan la helin wada shaqayn ciidamada amniga iyo shacabka degmada degan ciidanku keligood waxba ma qaban karaan marka waa ku ammaanayaa taliyaha iyo guddoomiyaha degmada wada shaqaynta kala dhexaysa ayaga iyo ciidamadii amniga ee wada shaqaynta kala dhexaysa ayaga iyo shacabka degmada degan intaa kadib waxaa si guud uga socda degmooyin gobolka banaadir howlgallo lagu sugaayo amniga oo aan rabno in caasimadda amnigeeda gacanta dowladda lagu soo celiyo dadka ka shaqeeya ee falaalka lidiga ku ahna inaan wax ka qabanno maalmihii lasoo dhaafay howlgalkan waa mid si guud degmooyin gobolka banaadir uga socda